أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaan araxiim waa axad sagaaliyo tobanka bisha shawaal kun afar boqol afartaniyo shan hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar madaafiica ku qaaday mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ee magaalada muqdisho kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay qaybta soddoniyo lixaad ee gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyin hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe in ka badan toban qarax oo lala beegsaday xarumaha murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dowladda rajada imaaraadka carabta ayaa joojisay mushaarkii iyo sahaydii ay siin jirtay maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya xilli maraykanka uu hakiyey zaadkii uu siin jiray murtasiqada danab maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa dayactir ku sameeyey isbitaalka deegaanka faragurow ee lagu daweeyo dadka la xanuunsan cudurka juudaanka ganacsatada qaadka dowladda siliibiyadda kenya ayaa sheegay in maanduuriyaha qaadka ay u soo dhoofiyaan soomaaliya ku bedelanayaan kalluunka badda soomaaliya maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiiniya usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada kamsumo ee wilaayadaasi roobab ay si weyn ugu diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay degmada buulufulaay iyo deegaanada ku xeeran ee wilaayada baay أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena duhurnimo dhegaystayaal haatan iyagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar madaafiica ku qaaday mid ka mid ah xeryaha murtadiinta ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku saabsan in ka badan toban qarax oo lala beegsaday xarumaha murtadiinta ee magaalada muqdisho waxaa inoo faahfaaheen ee walaalkeen yaasir maxamed barqanimadii maanta waxay ciidamada mujaahidiintu madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan waddada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka jugta madaafiicda ayaa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho waxayna madaafiicdu ku dhaceen gudaha xerada sidoo kale banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ilaa iyo koob iyo toban qarax la beegsadeen saldhigyo xeryo ciidan fariisimo iyo bara kontarool oo riddadu ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo kale ah degmada dharkiile waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen fariisinka murtadiinta ee isgoyska xoosh degmada yaakshid waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee degmadaasi degmada wardhiigle waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen fariisinka murtadiinta ee xaafadda siigaale degmada waaberi waxay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen laba qarax oo ka kala dhacay saldhigga degmada waa beri oo ay ku dhaawacmeen saddex askari oo murtadiin ah qaraxa labaadna waxaa lala beegsaday bar kontarool oo murtadiintu ku leeyihiin degmada degmada boondheere waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen fariisinka murtadiintu ku leeyihiin degmada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah degmada kaaraan waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo riddadu ku leeyihiin xaafadda sarta koofi degmada hodan waxay geesiyada towxiidku xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddadu ka samaysteen gudaha degmada hodan degmada holwadaag waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen fariisinka murtadiinta ee xaafadda daallo degmada hilwaa waxay mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen xero maslax oo saldhig u ah maleeshiyaadka riddada degmada dayniile ciidamada mujaahidiintu waxay xalay howlgal qaraxa la beegsadeen xerada murtadiinta ee xaafadda sanbaagda qaraxyadani koob iyo tobanka ah ayaa xalay dhawaaqooda si aad ah looga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaahka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka gobolka laamu ee kenya ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ee buundada majengo oo u dhow magaalada milimani ee gobolka laamu oo ay xoog ku haysato saliibiyadda kenya dagaalka waxaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey askarta kufaarta kenya diyaarado erekabtar ah ayaa xerada soo caga dhigtay oo goobta ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawaca kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen ugaarsi xooggan ku haya weeraro qorshaysanna la beegsanaya cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirirka ah kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada raxmaanka
jasaaka allahu khayran walaalka kataa'ib al-akhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo lixaad ee gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulooyinka hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
fiidiyogan oo ah kii soddoniyo lixaad ee uu baahiye kanaalka kataa'ib al-khibaariya waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool tuulada kalaanja oo ka mid a tuulooyinka hoostaga degmada jilib kuwaasoo mujaahidiintu ay gaarsiinayaan gargaar lacageed qof kasta oo ka mid a dadka fiidiyowga kasoo muuqanaya waxaa la siinayaa afartan doolar oo lacagta shilinka soomaaliga ah waxaana dadkan ku jira dad waayeello ah iyo dad masaakiin ah oo ay fataahaduhu saameeyeen kuwaasoo u baahnaa in la gaarsiiyo gargaar deg deg ah qaar ka mid a dadka lacagta afartanka doolar la siiyey oo kasoo muuqanaya kaamirada kanaalka kataaba al ikhbaariya ayaa ka warbixinaya lacagaha la siiyey iyagoona mujaahidiinta u duceeyay dhanka kalena habaaray gaalada iyo gaalraacyada
magacaygu maxamed awo cabdi alidhahe waa kasakahay tuulada kalaanji iyo biyas oo qahi haddana waxaa la iinsa guuriyey oo walaayada isheentay tiirka meel ay dhahaayaan hadda deqinye walaayada haddana sigeen gurmuti mar labaad waxaa isiiday lacag afartan doolar aa gacanta la iinkasaay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin walaayada an ducaaye ilaahay kor ha ka dhigo gaaladana allah ha jebiyo gacantii walaayada allah ha ka suuga dhehe ilaahay dho insha allah walaalaha mujaahidiinta waxaan isiisay afartan doolar deegaankayga kalaanje haddana waxaan degan yahay buulasa tiirka oo la dhahay kaliya kuukow ayaa degan aadan ugu faraxsannahay mujaahidiinta kor allah ka dhigo gaalada allah jebi maalmihii ugu dambeeyey kanaalka kataib al ikhbaariyah ayaa soo bandhigayay muuqaallo kooban oo kala duwan kuwaas oo qayb ay ka ahayeen waxqabadka bulshada sida dadka la siinayo raashinka iyo lacagaha iyo biyo-xireenno lagu samaynayo meelo badan oo ka mida wilaayaadka ay fatahaduhu saameeyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal dheeraada ugu jirta sidii muslimiinta ay u gacan qaban lahaayeen sidoo kalena ay u gaarsiin lahaayeen heer isku filnaansho ah oo ay kaga maarmi karaan dawarsiga gaalada wuxuu fiidiyogan ku soo aaday xilli wilaayaadka ay ka curteen rubabka xilliga guga dadkana markan ay u jihaysteen dhanka tabcashada beeraha aad buu umahadsan yahay abu xasaan dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta ayaa joojisay mushaarkii iyo sahaydii ay siin jirtay maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya xilli maraykanka uu hakiyey zaadkii uu siin jiray murtasaqada danab nuur cali warsame awsheyba ayaa faahfaahinta warkan inoo haya guddiga difaaca golaha dhawaaqidda kooxdii riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dowladda imaaraadka carabta ay joojisay dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay kumnaan maleeshiyaad ah oo ay qaab calooshood ushaqaystinimo ah usoo tababartay warqaduu guddigu u diray wasiirka gaashaandhigga ugu magacaaban kooxda riddada soomaaliya ayuu ku xaqiijiyey in dowladda imaaraadku ay joojisay lacagihii mushaaraadka ahaa iyo sahaydii ay siin jireen maleeshiyaadka riddada ee iyaga daacad u ahaa maleeshiyaadkan uu imaaraadku ka jartay mushaarkii iyo saadkii uu siin jiray ayaa bilihii shacbaan iyo ramadaan ee lasoo dhaafay weeraro adag kala kulmayey dagaalyahanada mujaahidiinta waxaana maleeshiyaadkan laga qabsaday deegaanka buusley iyo dhowr deegaan oo dhaca koonfurta gobolka mudug dhinaca kale warbixinno soo baxaya ayaa xaqiijinaya in xubno ka tirsan villa soomaaliya ay leexsadeen raashin laga soo dejiyey markab ku soo xirtay ee dekadda weyn ee magaalada muqdisho muddo hadda laga joogo afar bilood qoyska xasan gurguurte ayaa si qarsoodiha u iibsaday raashinkan oo u badnaa qamadii kaasoo ay dowladda ruushka u soo dirtay soomaaliya raashinkii markabka saarnaa ayaa si raqiisa loogu iibinayaa inta badan magaalooyinka dalka soomaaliya siday waxoguhu sheegayaan raashinka ruushka ee dekadda muqdisho laga dejiyey ayaa lagu arkay suuqyo ku yaala dalalka etoobiya iyo oo koonfurta dalka suudaan arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli xukuumadda silbiyadda maraykanka iyaduna ay ku dhawaaqday in sahidii zaadka ay siin jirtay maleeshiyaadka ay soo tababartay ee danab ay joojisay kadib markii la musuq maasuqay raashinkii zaadkii la siin jiray maleeshiyaadkaasi mahadsanid abushiiba maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa dayactir ku sameeyey isbitaalka deegaanka farogurow ee lagu daweeyo dadka la xanuunsan cudurka juudaanka cismaan axmed dhubo ayaa warkan inoo haya howlahani dayactirka ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka waday cisbitaalka deegaanka farogurow oo ah goob caafimaad taas oo lagula tacaalo dadka la xanuunsanaya cudurka juudaanka dayactirka cisbitaalka deegaanka farogurow ayaa ku soo aaday kadib markii ay saameeyeen fatahaadihii ku dhuftay deegaano badan oo ku teedsan jiinka webiga jubba warbaahinta islaamiga ah ee landalus oo booqatay xarunta cisbitaalka ee dib u habeynta lagu sameeyey ayaa la kulantay qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya halkaasi iyo odayaasha deegaanka mid ka mid ah howlwadeennada xarunta caafimaad ee la dayactiray ayaa andalus ugu waramay adeegyada caafimaad ee uu cisbitaalka bixiyo iyo ahmiyadda uu u leeyahay deegaanka iyo weliba sidoo kale dadka xanuunsan isbitaalkan waa isbitaal muddo dheer socday kun sagaal boqol iyo soddon iyo shantii ayaa meeshan horta la asaasay ilaa waqti xaadirka waxaa sow meel la arkaba iskaalla soo maraysa hadda waxaa si wanaagsan gacanta noogu haya islaamka islaamkana waxa weeye daawadii horta waa la keenu hayaa oo daawo way socotaa daawooyinka cudurka ama cudurka maqaarka inta ka dhacaysaba waxaan haddana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wanaagii laga qabtay isbitaalka dhexdiisa siduu ahaa iyo sida hadda yahay isma laha haddii biyaha soo galeen isbitaalka aad buu u burburay taasna ilaaha mahad iskale mahaddeed iskale waxaa mahaddeeda iskale islaamkii oo xil iska saaray inay meeshaas ay wax ka qabtaan waxgaradka deegaanka ayaa dhankooda soo dhoweeyey dib u shaqogelinta cisbitaalka deegaanka faragurow maalintan waxaa farxad noo tahay in faragurow waagii fatahaada oo biyaha soo galay isbitaalkii iyo guryihii belidkaba waa naga burburi laakiin muhiimadda caafimaadka ugu weyn waxii codsigii geysani waa naga qaabishay isla markii guddigal noo soo diray oo caafimaadka ka kooban oo ditoorkiina la socdahay walaayada waxweyn ayaa noo qabatay waa la dayactiray wax ka maqan ma leh waa lanoo dayactiray dayactirkii markii noo dhammaaday haddana waxaa lanoo keenay daawadii sidii dib loo furo lahay alxamdulilah meeshii waa lanoo furay qaybihii daawooyinkiina waa lanoo keenay daawooyinkii juudaankii gooni ahaan waa lanooga keenay daawooyinkii kale waa lanoo keenay haddoo shawinbiyood socday hataa waa lanoo keenay dadka faraguro ahaan markii la dhaho waxyaala badan lanoo qabtayaa jiraa sidoo kale maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhowaan howlo indhafiiqisa u sameeyey dadka masaakiinta ah ee ku nool tuulada faragurow indhafiiqaas oo barnaamijkaas loo fuliyey faragurow wax lacag ee la qaatay ma jiro waxaa bixisay wilaayata jubbaland wasta gaar ahaan maktabka caafimaadka ayaa bixi cisbitaalka deegaanka farogurow oo lagu daaweeyo dadka qaba xanuunka maqaarka ayaa waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta waxaana wakhti kasta la gaarsiiyaa daawooyin iyo adeegyo kale oo la xiriira caafimaadka mahadsanid dhubow ganacsatada qaadka ee dowladda siliibiyeedda kenya ayaa sheegay in maandooriyaha qaadka ee ay usoo dhoofiyaan soomaaliya ku bedelinayaan kalluunka badda soomaaliya marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya ganacsatada qaadka dalka kenya oo si maalinla aan lacag xaddaaf ah uga sameeya maandooriyaha sumaysan ay dalka soo geliyaana ayaa si cad u sheegay inay doonayaan kalluun firiish ah oo laga soo saaray xeebaha soomaaliya kimaasi manshuuri oo ah guddoomiyaha dalladda qaadka kenya ayaa xilli uu ka qaybgelayay shir looga hadleeyay maalgashiga soomaaliya sannadkan labada kun afar iyo labaatan ka sheegay inay yihiin jidka isku xira ganacsiga u dhexeeya soomaaliya iyo kenya kimaati mar uu ka hadlayay sababta uu shirkan ugu qaybgelaya ayuu yidhi waxaan qorsheynay oo naga codsaday inaan ka soo qaybgalno shirka maalgashiga soomaaliya ee sannadkan labada kun afar iyo labaatanka waayo ka dallad ahaan waxaan matelnaa danaha beeraleyda qaadka kenya waxaan daraysannahay inaan nahay dunta isku xita ganacsiga kenya iyo soomaaliya sidaas darteed ayaan shirkan uga soo qaybgalay isagoo sii hadlayay ayuu raaciyay inay xiiseeyaan ganacsiga soomaaliya wuxuu xusay inay kasii mid ahaan doonaan waxa uu ugu yeeray soomaaliyada koraysa oo uu la jeedo nidaamka riddada ah ee hadda jira oo dowladda kenya horey uu la galay heshiis ah inay dalka keenaan maandooriyaha qaadka sumaysan taas beddelkeedna la siiyo kulmo firiish ah oo laga soo saaray xeebaha soomaaliya ganacsatada beeraleyda qaadka kenya ayaa shirka ay ka qayb galeen ka sheegay inay doonayaan kalluunka oo ka mid ah khayraadka uu allaah ku manaystay dadka soomaaliyeed taas beddelkeedna ay dalka soo geliyaan qaadka oo ah maandooriya halis ah oo bedelay maanka dhallinyaro badan oo soomaaliyeeda aad buu mahadsan yahay marwaan maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ayaa dowladda kenya usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada kamsumo ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warkan inoo faahfaahinaya boqolaal ka mid ah haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa ka qayb galay dowladan agaasinkeedu uu lahaa maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose shicaarkeeduna uu ahaa alcilmu walcamal qaybaha kala duwan ee dumarka haddii ay yihiin ganacsato iyo gabdhaha ku xihan maraakiista degmadan ayaa ka faa'iidaystay dowladan muddo saddex maalin oo ay socotay dowladan bilowga u ahayd diraasada sanadlaha ah ee maraakiista kamsuuma oo hakad ku jiray tanii dabayaaqadii bishii ramadaan eena soo dhaafnay ayaa hadda dib loo bilaabay iyadoona dowlada ay bixinayeen ducaad ka tirsan maktabka dacwada idaacadda islaamiga ee andalus oo ka qayb gashay xafladii gebagabada dowladan waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada kamsuuma culimo waxgarad iyo haweenkii loo qabtay dowladda ugu horeyn sheekh xasan macalin oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay xafladda ayaa kelimaad dardaarana u jeediyey dumarka ilaahay subxaana wa tacaala waan ku mahadinaynaa inoo dhammaystiray dowladii saddexda beri socotay marka hore allah baan ugu mahad celinaynaa marka labaadna dadkii soo abaabulay qeybaha kala duwan ee wilaayada iyagana ilaahay abaalkooda iyo ajirkooda xasanaadka ha u shubo waxaan ku dardaarmaynaa insha allahu tacaala dowladii maadaama maanta ay ugu dambayso oo lasoo xidhaayo ilaahayna ka cabsana subxana wa tacaala midda koowaad wixii aan soo maray oo qaatay casharadii kelimaadkii bilaash ma aha maxaa lahayd allaa soo diyaariyey intaasaa la socday idinka waqtigiinni aad soo hurteen shaqadii kasoo tagteen guryihii kasoo tagteen cumri oo maaragtay zaman oo maaragtay cumrigeena ka mid aan ku qaadanay waxaan isu dardaarmaynaa inaan ka faa'iidaysano ayna halmaamin oo wixii laysfaray ilaahay wuxuu qur-aanku yidhi alladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana qaar ka mid ah haweenka degmada kamsuuma oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyey dowladda loo qabtay duruusta ay ku qaateen iyo wixii ay faa'iideen saddex beri doori ka jiraayn sideed beri doori may baran macalimiin khar allah siiyo abtooxiid آثار الذنوب والمعاصي أهوال القيامة الولاء والبراء أنا نوديو كوي برادين كوي كعمل فين الحن نوديو saddex maalin gudahooda ayaan dowro ku qaadanay waxaana looga qabtay degmada kamsooma annagoo haweenka kamsooma ku nool waxaan qaadanay oon ka faa'iidnay atowxiid waxaan qaadanay asaaru ldunuubi walmacaasi alxijaab iyo wasabru ayaan qaadanay alxamdu lilah allah ayaa ku mahadsan dowlad tan oo kale in naloo soo celceliyo ayaan u baahannahay mar walbo maasha allah ilaahayaa ku maxadsan walaalahaygii oo soo aas-aasay oo dowradan kusoo fikira waxaan leeyahay ilaah ka ajar siiyo ajarkooda qiyaamo allah badsho maasha allah wax badan oo jaahil aan ka ahayn ayaan ka fahangnay alxamdulilah si ay nooga farxiyeen allah ugu farxiyo maalinta qiyaamo annagoo ah gabdhaha kamsuuma oo ku nool jubbada hoose degmada kamsuuma gaar ahaan alxamdulilah waxaan codsanaynaa dowlaadkaas in noola soo celceliyo annagana ilaahay uu naga dhigo kuwii alla ku anfaca alxamdulilah dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale dowro sharci ah loo soo gebagabeeyey ragga degmada kamsuuma taasoo qayb ka ah dowlaad taxana ah oo weli si dardar leh uga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ugu dambayntiina roobab ay si weyn ugu diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da-ay degmada bulufulay ee wilaayada bay abuu xasaan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo faahfaahinaya maasha allah roobka eedi eedan ninka gubadi maylarahay degmada buulafullaay iyo hadda ka sogogna wilaayada baay alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan roob fiican baa noo da-ay oo wanaagsan degmada buulafullaay roobabkan waxay ahaayeen kuwo dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen waxayna saacadihii lasoo dhaafay si wacan kaga deen inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay degmooyinka ay roobabka sida wanaagsan kaga deen waxaa ka mid ah degmada buulafullaay waxaana roobka uu ahaa mid jawi deggan ku socda islamarkaana aanan wadan wax biriq ah ama gugac ah kaasoo ka da-ay degmada iyo deegaanada ku dhow si weynna ay ugu farxeen dadka muslimiinta ee ku nool degmada wuxuu roobkan bilowday shantii galabnimo ee shalay isagoona soo gaaray maqhriboodkii waxayna taasi sababtay in masaajidda la israaciyo salaadaha maqhribka iyo cishaha ilaa iyo haddana waxaa magaalada lagu arkayaa raadkii roobka uu reebay sida waddooyinka oo weli ay jiifaan biyihii roobka qaar ka mid a dadka ku nool degmada buulafullaay oo la hadlay warbaahinta islaamiga andalus ayaa ka warbixiya roobka ay heleen iyo siday ugu diirsadeen dad iyo duunyo intaba maasha allah roobka eedi eedan ninka gubadi mayla rahay degmada buulafulaa iyo hadda ka sogogna wilaayada baay adduunyada ilaa iyo mayla rahay biniaadan waliroogi eeda mayla rahay linkaga gaboobsaday maasha allah eed eedaan ka faraxsagna biyo dhegeysa eedi eed ayaan wanaagsanyin mayla rahay magaalada meelaha qaar oo mayla rahay godgodateeda weli haddaba biyo ka jara meelaha qaar oo taaga hayagna biyo mar hore ku degayan maasha allah eedaa linka diirsadi mayla rahay sadaha qaar oo hataa mayla rahay kobo oo sada salaha iyo walaasi hataa malka dareero kor baqafle hadda in badan geeka dadka ka dareeraan aragahay maasha allah eedi eedaan wanaagsanyin mayla rahay eedaanan ka faraxsagna eedaan ilaahinka ka mahadnagaan alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan roob fiican baa noo da-ay oo wanaagsan degmada buulafullaay nawaahiga hataa roob fiican baa laga soo sheegayaa roobka dee muddo waa da-aya kolley alxamdulilah maalmahan waa iska da-ay laakiin shalay xoogaa roob fiican baa noo da-ay habeen hore sidoo kale alxamdulilah dhinacyada kulli roobaa ka da-ay boolaha togoga biibaa keenay meelo badanaa roob ka da-ay marka alxamdulilah adii roob lagu diirsadayaa da-ay dee ilaahay subxaana watacaala fatahaad iyo musiibo kale haddii ilaahay naga koreeyo kolley waxaan filaynaa barwaaqo unbaan filaynaa alxamdulilah roobkan shalay ka da-ay degmada buulafullaay waxa uu qeyb ka yahay roobabka xilliga guga oo si wacan kaga da-ay guud ahaan wilaayaadka islaamiga waxaana allah ka baryaynaa in roobkan uu nooga dhigo mid barwaaqo ah aafana aan wadan aad buu mahadsan yahay abu xasano warbixintiisana waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alndulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu